darawalada wada noocyada kala duwan ee gaadiidka ah ee magaalada kismaayo ayaa si weyn u soo dhoweeyey wadooyinka dhowrka ah oo laga hirgeliyey magaalada kismaayo wadooyinkan cusub ah oo si casri ah loo dhisay ayaa ka qayb qaatay yareynta saxmadda gaadiidka iyo sidoo kale mashquulka wadooyinka iyagoona qayb ka noqday bilicda magaalada qaar ka mid ah gaadiidleyda magaalada kismaayo ayaa si weyn u soo dhoweeyey wadooyinka magaalada laga hirgeliyey saan gabaarley una waa arkaysiin gabaarida saan la ogolaan saan ma soo geli karaan wax sharciya go-an ayaa jira meesha magaalada kismaayo laa marka saas ogaada maadaama kolka hore ee waddada zaa'id a u jajabnayd gaariyaashan inaga helaabi jireen gaariyaashan mar walba oo geesha saan u geenaynaan ku dhammaanay oo hadda noola hagaajiya waddada maasha allah waa lagu mahadsan yahay maasha allah way ku mahadsan yihiin saa ay sameeyeen farqi weynaa u dhexeeyo farqiga hore iyo farqigan marka haddaa hore jaamka wuu tiri badnaan jiray maadaama oo magaalada waddo fiican aansan lahayn hadeertaan maadaama alxamdulilah laami iyo waxbaa nolol dhisay shilalkii iyo wixii oo dhan waa keera yaraadaan alxamdulilah jaam aan tiro badan ma jiro waddada waa iska caadi waa iska faaruq okay waa maasha allah haa way jiri jirtay aqaba hore aan ku qabnay jaamka tirada badan oo gawaarida waddaxumo iyo waxyaabaas aysan jirta magaalada hadda maasha allah waa waddada waa caadi meel walbaad iska aadi kartaa magaalada waa wada laami walaal horta magaalada waddadan anigu markii aan imi magaalada aan wax yar joogay baa la dhisay ma garata dee maantana waa magaalo qurux badan oo maaragtay maasha allah quruxdeeda laamigeeda iyo dee waad arkaas waxaa laga raysay boorkii iyo siigadi ma garata maalmahan imina dee meeshan waxaa loogu baktiyey siiga iyo qashin iyo maaragtay maantana waa magaalo qurux badan dee oo bilicdeedu maasha allah dee waxaan jeclaan lahaa marka maasha allah in la yidhahdo ummadda meesha joogta ku xamdido aniguna waxaan u arkaa alxamdulilah rabbilcaalamiin inay tahay xaalad gaadiidleeda waxaan ugu baaqayaa inay maaragtay waddadooda iyo maaragtay maamulkooda dee wuxuu qabtay ku xamdiyaan oo maaragtay u mahad celiyaan waddankooda iyo dalkoodana ay ilaashadaan maaragtay horumarkana ay maaragtay ka qayb ka qayb qaataan oo kaa waddooyinkaana aad iyo aad aa u dhib qabnay maasha allah waa u baxsanay waddooyinka dhibaato aad iyo aad aad iyo aad u weyn aan ku qabnay maasha allah waa u mahad celinaya dowladda aad iyo aadaan ugu mahad celinaya waddada waddadan ku yaro dhibaato aad iyo aad aad iyo aad u weynaan ku qabnay baabuurta eber laakiin hadda maasha allah waa u baxsanay alxamdulilah